عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
ma callamtana wbaalan calayna bal baabkii hore ayaa inoo dhammaaday oo saddexdii darsi hore inoogu dhammaaday waa musanifka kitaabka leh wixii kuba tacalluqsanaa bal darsigan iyo darsiga ka dambeeyana waxaan soo koobi doonaa insha allahu tacaala kitaabka wixii ku tacalluqsanaa ama almusanaf haddii aan la idhaaho walow dee wax badan oo xagga manhajiyadiisiiya waxaa kitaabka ku tacalluqsanay oo inalaba socon doono oo jaanibkaas kolley waxyaalaha hadhsana ay dee inta casharku socdo kolley wixii bal kolba markay munaasabadiisu timaado haddii alaydha ay noo socon doonaan marka ayn kitaabkan ayn markaa dadku ay alifeen kitaabka ugu sixo badan ama kitaabba kitaabka ilaahay dabadii ka uguba sixo badan baa kolley daraasadeennu ahaanaysaa bal waxaa hore ee aan kuwa bilaabaynaa oo kollay qeyb waxyaalaha ka dambeeyaana ay ka dhalan doonaan ama kaba ratimi doonaan khaasatan mowduuciisa markan ka hadlayno waa kitaabka magaciisa kollay labadii kitaabee hore dee ciddii joogtay ama dhagaysatayna muslim iyo abu daa-uudna waasaan samaynay weeyaanoo kitaabka magaciisii mualifkiisu kuba magacaabay marka aanu isaga xataa manhaj uu leeyuu leeyay isagu dejiyuu leeyay waxaay waxaay waxaasaan samaynaya aanay jirin tasmiyadan baa qayb ka noqonaysa bal mowduuca fahamkiisa iyo waxaan mowduuciisu yahay iyo waxyaalo kuba tacalluqsan marka ayn marka la eego kitaabkani bayna naas wuxuu ku shuuroobay qadiiman wa xadiidan in saxiixulbukhaari lagu magacaabo kolley magaca magacowgan laguba magacaabe saxiixulbukhaarina waa min baab alikhtisaar weeye oo dee magaci markuu dheer yahay hadiyo goorkii dheeraa lama odhan karee waa soo koob lasoo koobo lasoo gaabiyey uun amaa magacii uu ku magacaabay imaamkii dejiyey waa mualifkii waxa uu ahaa say dee uu soo naqliyaan a'immadu kolley ay soo naqliyaan kaba mid yahay ibnu khayr alishbiili iyo ibnu salaax iyo nawowi iyo ibnu cadiyo iyo rag kale walow xaaf ibnu xajar kelimaa yar dhiman inta uu isagu soo naqliyee aljaamicu almusnadu asaxiixu almukhtasaru min umuuri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa sunani wa ayaamih kolley mowduuca kitaabka iyo waxa uu yahay baaba intan aan kasoo kala soo bixi doonaa waa intaas inoo koobaysa bal magaciisu walow dee nuskhooyinkii xataa kuwii makhduudkaa barhkood magaca kooban lagu madbaceeyey in badanna dee taasi ay shuhrowday ikhtisaar daraaddeed magacii mu'alifkiisu kuba magacaabay waa aljaamicu almusnad alsaxiix almukhtasaru min umuuri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa sunanihi wa ayaamih waa sia ibnu khayr alishbiil uu sheegiyo ibnu cadiyo iyo qolooyinka maqaaribada aha waase ibnu salaax muqadimadiisan culuumulxadiid iyo nawowi mukhtasarkiisa iyo kuba sugan iyo aymo kalaba bal magaciisu waa kaa weeye haddaba iyadoo sheekhu raximahullahu tacaala kitaabkiisa toosunuu gudagalay xadiidkii unuu bilaabay wax markaa shuruudiisa ah oo iyo manhajiyadiisuu ka horeeyey ka horreysiiyey taasoo bal umuurihiisa lagaba qaata aanay jirin tasmiyadan baa waxa weeyaan mowduuca kitaabka iyo waxyaalahaasba inoo tilmaamaysa marka bal haddaan in yartaa ku joogsanno sheekhu wuxuu ku magacaabay kitaabkiisan aljaamic iyada aljaamicu saxiixna waa tan ama saxiixulbukhaari ha la yidhaha ama aljaamicu saxiixa waa macno ama magacyo lasoo koobay oo dee iska shuhroobay bal horta jaamic buu ku magacaabay wuxuu jaamic ugu magacaabayna liannahu jamica fiihi abwaab alcilm macnaa sinfi gaar oo abwaabtii xadiidka ka miduu ku khaas yeelay ma jirto ee abwaabtii cilmiga iyo aqsaamtii xadiidka ayuu ka dhigay mid kulonsanaya marka waxaana jirta marka lafdiga la eego aljaamic dee hababkan muxadisiintu ay wax u alifaan iyo qeybaha asunan almacaajim almasaaniid aljawaamic waxyaalo saasaa jira marka lafdiga aljaamicna istilaaxa muxadisiinta suu ashaah cabdulcasiisi dihlawi uu yidhaaho wa huwa alkitaabu aladii tuujadu fiihi aqsaamu alxadiidi athamaaniya anaa jaamic iyo sunan iyo farqibaa u dhexeeya masaaniid iyo waana qeybihii taaliifta marka istilaaxa muxadisiinta marka la eega aljaamic waana lafdigan uu kuba bilaabmayo kitaabkeennan ama bukhaari kuba bilaabmayee waxa weeye istilaaxoodu waa kitaabka laga wada helayo qeybaha xadiidka oo ay sideed gaadhsiiyaan qeybahaas waxa weeye waa caqaa'idii axkaamtii riqaaq iyo wixii qulubta jilcinayo oo kale iyo taase dee suhdigii iyo umuurahaasi ay kuba tacalluqsanayd aadaabtii akhlaaqdii iyo dhaqanadii fiicnaa iyo aadaabtii tafsiir iyo siyar iyo manaaqib oo dee bal maalan waa intan waa abwaabtaa sideed ah haddaan ku yar celiyo waa alcaqaa'id alaxkaam alriqaaq alaadaab altafsiir asiyar almanaaqib sideedaas bay yidhahaan waa aqsaamta marka kitaabka intaa wada kulansaday ayay ku magacaabaan aljaamic imaka kutubtan sida abu daa-uud iyo kutubta sunanta ah tirmidi haddaan ka saarno jaamic lama odhanayo waayo iyagu qeybaha may wada kulansan ee waxa weeyaan oo waayo qeyb iyagu inta badan sunantuna marka cibaarada sunan ay faa'iideynaysaba in qaradka badan iyo inta ugu badani ay tahay alaxkaam waxa lagaga hadlayaa bal marka la eego in taasoo kale in koley sheekh de waa sheekhii filijaasa koley sanadkiisana sheekh maxamed cali aadam ayaa u nadmiyaa koley alfawaaid asamiya kitaabu leeya fawaaid uu kuba ururiyo isagoo dee hadalkaa uu yidhi cabdulcasiis dihlawi iyo qeybahaas kaba dhaqaaqayuu intaa nadmiyaa wuxuu yidhaahaa aljaamicu aladii xawaa manaaqiba wasiyaran wafitanan waadaba tafsiiran iriqaaqa walcaqaa'ida wathaamin alaxkaamu khud nilta lhudaa macnaa waa intaan sheegnay nadmigeediya in imaamkan in tuxfatulaxwadiga leh mubarka fuuri kitaabka intaanu bilaabin muqadimo dheer buu leeyo dee ama laba mujalad ay ku madbaceeyaan ama mujalad anwaacdan xadiidka iyo tafaasiir iyo wax kitaabkaba kaba baxsan markaa tirmidi laakiin xadiidkii guud ahaana waliba kutub badan oo uu sheego meelaha laga helayo makhduudaadkiisna way jiraan ayuu bal maalan muqadimada kuba sugan koley hadalkan ah in uu cabdulcasiis dihlawi koley waxaa laga yaabaa af urdu inay dee risaaladana wax ka soo naqliya alcujaala naafica ayay ahayde laakiin waa tarjamadeedii carabidii isagu soo tarjamay ah marka waxaa kuba sugan kitaabka muqadimada dee wax u laabmi kartaan waa qeybaheeda hore in aqsaamtaa sideeda tafsiilkooda iyo sii cadaynteeda iyo taas baa kuba sugan waxaana hadal dheeru isaga kaba soo naqliya cabdulcasiis dihlawi baa asal u ah weliba waa tacriibkiisii isaga markuu sideedaa qaybood iyo umuuraha ka wada hadlo ayaa wuxuu hadalkiisa ku dhammeeyaa faljaamicu maa yuujadu fiihi unmuduju kulli fannin min hadihi alfunuuni almadkuura kaljaamici saxiixi albukhaari waljaamici ltirmidi jaamicu waxa weeye istilaaxa muxadisiinta waxaa laga helayo sideedaa qismi ee aan sheegnay mid kasta wax ka mida mid kasta wax ka mida lagaba helayo markaasuu mithaalka usoo qaatay bukhaari oo kale dee intuba way ku sugan tahay caqaa'iddii way kuba sugan tahay axkaamtii waaba tan oo min laga bilaabo dahaare ilaa dhammaadkeedu way kuba sugan tahay tafsiirku xayis weyn buu qaataa fitan iyo siyar iyo manaaqib iyo wixii uu wada kulansaday waxaa la mida uu raaciyaa tirmidi jaamiciisa oo isaguna dee ay intuba ku wada sugan ee hadal buu leeyahay sheekhaasoo kitaabkaan idiin sheegayana kuma suganoo marka wuxuu dha waama saxiixu muslimin fainahu in kanat fiihi axaadiidu tilka alfunuun laakin laysa fiihi ma yatacalaqu bifani tafsiri walqira'aati walihada laa yuqaalu lahu ljaamic kama yuqaalu liakhaweyh waa hadalka uu leeyahay cabdulcasiis dihlawi wuxuu leeyahay saxiixa muslim labadaa tirmidiiyo wuxuu soo qaaday bukhaari oo jaamic ah saxiixa muslim buu leeyahay inkastaba funuuntaas axaadiiseed ha ku wada sugnaatee laakiin kuma sugnuu leeyahay tafsiir iyo qiraa'ad wax ku tacalluqsan saa daraaddeed aljaamic lama odhanayo sa labadiisa walaal wuxuu ujeedaa saxiixa bukhaari iyo tirmidi loo odhanayo bal waa saas walow dee hadalkaas kollay nadar ku sugnaanayo oo saxiixa muslimba kitaabka u dambeeyo kitaabka afariyo kontonaad waa kitaabu tafsiir tafsiir buu kulansaday laakiin ta jirtaa waxa weeye axaadiidiisa yar waayo bukhaari arinkan uu badiyee ah inuu luqadii soo qaadayo axaadiis badan soo celcelinayo tafsiirna soo gelinaya saa kuma sugna axaadiis marfuucunbuu soo aroorinayay marka way ku yar tahay uun mooyaane laakiin dee tafsiirkiina waa ku sugan yahayoo wax maanica mataasi dee jaamic waa lagu idlaaqi karaa ma waaba la odhanaya sababta tafsiirkiina waa kulansaday si umuuraha u kulansaday waana ka uu ku dhammeeyaba kitaabkiise laakiin dee axaadiia halkaas baa yar bal bukhaari haddii isagoo kitaabku wen yahay inta mukararkaa la saaro ee aqwaasha qariibkuu fasiraya iyo tafaasiirta iyo laba saaro iyo waxyaalaha kale uu soo aroorinaya tafsiirra ah dee waxaa dhici karta isagaba axaadiisu inay koobnaatee bal muhimku haddaba laftiga ugu horeeya aljaamic sheekhu wuxuu ugu magacaabay funuunta iyo aqsaamta xadiidka ayuu kitaabkiisani kulansanayaa maxaa inoo raacay oo magacii ahayd aljaamic almusnad musnadna wuxuu ugu magacaabay liannahu awrada fiihi alaxaadiid almusnada manaa aljaamic almusnad wuxuu sheekhu soo aroorinayaa ama imaamku kitaabkan waxaana u asalka ah weeye axaadiidtaa sanadkoodu xidhiidhsan yahay rasuulka ilaahina loo koryeelayo taas baa mowduuca asalka ah amaa waxyaalaha dhacaya saxaabo iyo taabiciin iyo aathaar uu soo aroorinayo axaadiida aanu sanadkeeda dhammayna mucalaqaadku taraajimta inta badan ku soo arooriyo umuurahaasi waa tabac oo maaha maqsuudkii iyo mowduucii kitaabkee waa umuuro tabac uba yimi iyo dee isagoo macnahan istimbaadkiiyo waxaa ku xoogaynayee bal waxaa musnad loogu magacaabay asalka kitaabkuwa ah in lagu soo arooriyu ku soo aroorinaya alaxaadii almusnada waa axaadiida rasuulka ilaahina loo koryeelaya sanadkoodna xidhiidhay muxuu ku magacaabaynoo halkan aljaamicu lmusnadu saxiix cibaarada asaxiixna dee waxay tilmaamaysaa waxaan uu kitaabkaba mowduuciisu yahay waa kitaabka in kutubtii dad ay dejiyeenna kii ugu sixo badnaaba ahaa wuxuu ku soo aroorinayaa maa saxa cindah wixii agtiisa saxiix noqday way dhici kartaa waxoogaa axaadiida ama dee oo aimo kale kalaam ay ka keeneen ama intiqaad ay ka keeneen waa jiraa tiradooda mar kalean sheegi doonaa oo axaadiia lagu bal ictiraaday laakiin dee taasna waa laga jawaabay in badanna jawaabtu waa jawaab toosan oo inta badan waxyaalo ama istilaaxaad iyo umuuro qaarkood iyo debay adigu umuuro dhici karta aan sixada xadiidka waxyeelahayn baaba laga yaabaa ictiraadka intiisa badan inay noqotee laakiin isaga marka leega agtiisa bal ciddii kale hadal ka keenaysa waxaa kaba keentee isagu wuxuu soo aroorinaya islaasimiyey maxay tahay maasaxa cindah wixii agtiisa ku saxiixa inuu sheego bal markaa aljaamicu saxiixu lmusnad almukhtasar de inta kale min sunani rasuulilahi taasi waa umuure ama min umuuri rasuulilaahi bal waxa weeye taasna wuxuu dee mukhtasarka ugu magacaabay liannahu ikhtasarahu min cadadin kabiiri min alaxaadiid inta tiradiisa waan arki doonaa insha allahu tacaala kitaabka kuma sugan laakiin axaadiidii uu kasoo dhex xushay kasoo dhex saaray waa kumayaal iyo kumayaal oo axaadiid aad u badan oo tiro badan leh ayuu ka soo dhex saaray axaadiidan uu halkan kuba sheegay ayuu ka soo gaabiyeyoo saasoo almukhtasar uguba magacaabay bal markaa magaciisa tasmiyadu koley dee waa shay muhim ah xagga manhajiyada caddaynteeda oo kale inde koley muslimna waa kan saxiixu muslime laakiin marka hore aan kuma sheegnay dee waana kaa uu duuban yahay oo ciddii doonaa way helaysaa almadkhal ilaa saxiixi muslim oo iyadana bal tasmiyadii sheekhu kuma magacaabaya taas abi daauud sunan abi daauud intaasun baaba la arkaa waa tasmiyadii sheekha wax dheer oo kale lamay soconba waa saddexa kitaabee dee bal diraasadan ama tii ugu dambaysay ay tani tahay intii aan jaanibka kaba hadalnay bal taasi waa xagga magaciisa iyo waanay roon tahay si loo ogaado magacii sheekhu kuba magacaabay indee ama nuskhooyinkii taa laguma madbaceeyo walow xataa kuwii makhduudaadka barhkood ikhtisaarka dee markaa ay kuba sugan yihiin intii madbuucaadkeedna inta badan lasoo ikhtisaariyey bal magacii haddana taa laguma magacaabay uu sheekhiisu ku magaasheekh mualifku kuma magacaabay kaaba wey nuqdada labaadan kaba hadlayno xagga marka la eego kitaabkan de marka la eego aljaamicu saxiix waa asababu albaacisu lahu calaa tasniifi sababtii sheekha ku xambaartay inuu kitaabkan dejiyo kitaabkii magaciisii waan ogaanay waa sababtii kuma xambaartay kollay malaha ilaa saddex sababood iyo waaba soo koobaynaa waanay noqonaysaaye asbaabaha sheekha ku xambaaree ugu yeedhay inuu kitaabkan alifo horta waxaa kaba mid ah dee taaliif isagu uguma horeyn kollay muddo markaa marka leego waqtigaa uu bilaabaya haatan qarni markaas ku dhow ama boqol sanood taaliiftu martaa way socotay oo haddaan kaba dhigno taaliifta kutubeed maaha abwaabun taaliifta kutubeed boqol iyo soddonkii hijradii ilaa afartankii inahaas inay kutubtii ugu horreeyey muuqatay ee ay sooba baxday isaguna dee waxa weyaan waqtiyadaa u alifayay laga yaaba laba boqol iyo soddonka waqti waa qarni dabadiyo oo markaa kutub badan oo kala duwan ayaa markaa jirtay sheekhuna arkay daalacday in maalan waxa weyaan wariyey taas baa jirtay bal sababka koowaad wuxuu noqonayaa kutubtii xadiidkaydee ka horeysay sheekhu waa arkay wuxuu helay oo uu arkay inay kutubta xadiidka kaba horeysay markaas ama masaaniid halana ahaato ama kuwo kaloo dee musanafaadba haba noqdeen sheekhyadiisu saade ibnu abi shaybe musanafkiisiiyo cabdirasaaq oo isaga sheekhadiisa u sheekha musanafkoodiiyo masaaniid kala duwan iyo waa kutub jiray muwadac iyo mamaaliki iyo muwada'aadna way jireenba marka kutub kala duwan baa jirtay haddaba kutubta ka horreysayoo axaadiidtii saxiixa ahayd iyo axaadiidtii daciifka ahayd iyo tii xasankayd ay iskuba jiraan waatuu arkay marka muxuu doonay inuu ururiyo axaadiidii saxiixaydoo keliya macnaha kutubtaasi hadday kulansatay axaadiidta xataa kuwa daciifana ay kulansatay ayay taasi waxay isagii ku xambaartay himadiisaa sare horta waa asbaabihii mid ka mid eh inuu isagu goosto bal axaadiidii saxiix ahaydun inuu ururiyo taa waxaa sii raaca oo sabab kaloo taa xoogeynaysa ah iyadoo uu joogo majliskiisii ama la fadhiyo majliskii sheekhiisii amiiru lmuminiina fi lxadiidi wa fi lfiqhi isxaaq ibnu raahawey ayaa waxa weeye uu isxaaq yidhi majlis isagaa laga soo noqlinayaa majliskaasaanu fadhinay cinda isxaaq ibnu raahawey markaasaa wuxuu yidhi isxaaq raximahum ullah low jamactum kitaaban mukhtasaran lisaxiixi sunnati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam macnaha way fiicnaan lahayd haddaa ururisaan dee isaga iyo amtaashiina way joogeen dad awooddaa iyo aqoontaa lahaana waa joogeen majliskii bukhaari baaba kaba mid ah in haddaa la ururin lahaydeenba kitaab kooban oo rasuulkii ilaahay sunnihiisa tiyada saxiixa un khaas kuba ah way fiicnaan lahayd bal iyadoo taa hore jirtay tanna casmigiisii ayay sii adkaysay oo waa asbaabihii iyadana ku xambaaray in waxa weyaan inuu kitaabkan dejiyo ama alifo oo waxa halkaa kuba sugnayd markuu qisada soo naqlinayay fa waqaca dalika fii qalbi fa akhadtu fii jamci ljaamici saxiix arinkaasi qalbigaygu ku dhacay hadalkaa uu yidhi dee markaasaa waxaan bilaabay gudagalay inaan jaamicu saxiix aan ururiyo bal iyadna waa arin kale waxaa kaloo bal maalan iyadna waxaa fadhiidhaa isnaad haabita isaga lagaga wariyay moxamed ibnu sulaymaan ibnu faris nin la yidhaaho inuu yidhi bukhaari baan maqlay oo yidhi waa arin saddexaade ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam wakaannanii waaqifun bayna yadayhi wa biyadii mirwaxatun adubu biha canhu waa arin kale manaam weeye aru'ya asaalixana dee waaba taas uu rasuulka ilaahay jusun min ajzaai nubuwa rasuulka ilaahayna yidhi bal waxaan arkay rasuulkii ilaahay baan arkay si waxaan anigoo hortaagan oo mirwaxad haysta oo isaga ayaan dee ama duqsiga iyo waxaa kaga ilaalinayaa marwaxad baan haystay mirwaxa waatii dee gacantee la lulaye taasoo kale markaasaa muxuu samaynayay adubu biha canhu rasuulka ilaahay baan waxyaala kaga daafacayo on kagaba ilaalinaya marka arinkaa markuu ru'yada arkay ayuu weydiiyey bacd almucabiriin dadkii ru'yada tacbiirkeeda yaqaanay barhkoodoo ninkiibaa wuxuu ugu cabiray anta tadubu canhu lkadiba arrinkani waxa weeye rasuulkii ilaahay baad beentaad ka ilaalinaysaa macnaha axaadiidiis iyo taas baa dee in axaadiid aan jirin lagu been sheegto iyo taas baad ka daafacaysaad kaba ilaalinaysaa macnaha wixii saxiixa ahaa ee ama sugnaa iyo wixii aan jirin iyo wixii baad kala soocaysaa taas buu ugu cabiray arrinkaa markaasaa muxuu yihi arrinkaa kalena fa huwa aladii xamalanii calaa ikhraaji aljaamici saxiix macnaa umuurahaasoo isbiirsaday weeye waa sababkii taaliifkan kuma xambaaray oo ah inuu dee bal arinkaa hore jirayoo u baahnaa tasfiyo kutubtii hore axaadiistii badan ay kulansatay isku dhex jirtay iyadoo iyo qayb badanoo ka midiina dee ay aathaar kala duwanna ay kulansatay bal in kuwaa la safeeyo iyo ishaaradan sheekhiisii iyo manaamkan uu arkay umuurahaasoo isbiirsaday ayaa keenayba sheekhu raximahullahu tacaala inuu bilaabo kitaabkan uu alifoon oo marka asbaabtaas haddaan soo koobno maxay noqonaysaa baahidii loo baahnaa ilaa ifraad alxadiidi saxiix bikitaabin yakhtasu bihi baahidii waqtigaa marka leega taaliiftii jirtay loo baahnaa in xadiidkan saxiixa lagu gooni yeelo kitaab isaga u gaara sheekhiisa dacwadiisii iyo dee ishaarada isxaaq ibnu rahawey uu u tilmaamay isagii dadkii kale fadhiyey ilaa jamci sunnati saxiixa arinta saddexaadna manaamkan uu arkay oo ah isagoo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caley mir waxa uu haysto saa wuxuugagaba ilaalinayo oo loogu fasiray tan bal umuurahaas ayaa waxa ay tahay saddexda asbaabood oo ismarkaa raacay isxoogeeyey ayaa waxay keeneenba kitaabka inuu alifo nuqdada saddexaad ee bal imaka halkan baabkan inoo hoos imanaysa waa ihtimaamkii uu kitaabkan taaliifkiisa u ihtimaamay haayihii uu gaadhsiisnaa iyo siduu ugu cinaayooday u taxriiriyey u dabdiyey ee umuuro kuma tacalluqsan inna umu yaraysan oo wuxuu iskula hadhay may jirin imaamka bukhaari xagga almu'alaf alcadiim kitaabkan weyn taaliiftiisa iyo taas oo taasi may jirin wixii uu karayay oo dhan ee xagga taxarigii iyo ixtiyaad iyo u cinaayo waa laba yimi waxyaalaha taa inoo tusayana waxaa kaba mida waxyaalo kala duwan oo culimmadu ay inooga soo naqliyeen farabri ama farabri markaleaan dabdin doonaa markaan ruwaadda gaadhno insha allah ayaa waxa uu isaga laga soo naqliyay ama uu soo naqliyay inuu yidhi bukhaari ma wadactu fi kitaabi axiixi xadiia ila iktasaltu qabla dalika wasallaytu ragcatain waa ihtimaamkii ihtimaamayay kitaabkan saxiixa ah maan dhiginoo kumaan qorin xadiid ilaa waan maydhanayay intaanan xadiidkaa qorinoo laba ragcadoodna waan tukanayay bal eeg waa ururintii horeyo taase waa xadiid kasta markii uu dhigayay ee uu doonayay kitaabka inuu kuba qoro waxa uga ka horeynayayba dhammaydhasho iyo salaad inuu tukado iyo dee istikhaaro rabbi waxaa kaloo isaga bal maalan waxa weeyaan laga soo naqliyey waa hadaladiisii inooguba sugnayd kutubta sanaftu kitaabii aljaamic fi lmasjid alxaraam wama adkhaltu fiihi xadiidan xata istakhartu allaha tacaala wasallaytu ragcatayni wataqayaqantu sixatahum koley xaafid ibnu xajar iyo keyrkiiba way soo naqliyeen hadalkiisan kitaabkaygan jaamic ah waxaan ku alifay almasjid alxaraam de waa malaa bilowgii maan gelin buu leeyahay xadiidna oo maan dhigin ilaan ilaahay subxaanah watacaala sida roon inuu iwaafajiya aan weydiistay oo aan tukaday laba ragcadood oo weliba aan yaqiinsaday xadiidkan aan dhigayo aan kitaabka ku qoraya xadiidka saxiixa inuu yahay waxaa kaloo aimadu ay noo soo naqliyeen inuu yidhi صنفت الجامعة من 600 ألف حديث في 16 سنة kitaabkan jaamica lix boqoloo kunoo xadiid baan kasoo dhex saaray kasoo xushay kasoo doortay koley lixdaa boqole kun dee tiradaa badan isan habeen dhoweydba sheegnay waxay kaba imanaysaa xadiidku hadduu dariiq yeesho ama laba dariiq labaatan soddon afartan dariiq afartan xadiid baa laga tirinayaa mowquufaadkii saxaabada aqwaashoodii afcaashooda ahaa iyo maqduucaadkii taabiciin iyo in ka dambeysay ee sanadka lagu warinayeyna way ku jiraanba tiradaa badan oo kamka haa'ilkii wuxuu ka imanayaa mukararaadkii iyo mowquufaadkii iyo maqduucaadkiie bal intaas markaa muxuu yidhina waa intuu qoraye muddadii lixiyo toban sanadood ayaanan ururinayayba wajacaltuhu xujatan fi ma bayni wa bayna allah waxaanan ka dhigtay kitaabkan xujo aniyo ilaahay dee intaa noo dhaxaysaba bal markaa koley hadalkaa lix iyo toban sanadood baan ururinayay iyo masjidulxaraam baan ku alifay waxaa dhici karta dee intaasoo dhan miyuu joogay waayo habeenkii dhaweydan kaba soo waramaynay lix sanadood oo xijaas uu joogay oo googo'nayduu kolmo baxayuu kolmo imanayeyna waan sheegnay shan sannadooduu basro joogana waan joognaa muddada intaa le kale riwaayo aanan soo naqlino inuu sanad khaalis oo taamana madiino joogayna bal taasna waa dee laynooga soo naqliyey laakiin muddada intaa leego taaso markaa xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala hadalkan ah masjidulxaraam baan ku alifay iyo hadalkan ah lixiyo toban sannadood baan alifayay ayaa wuxuu ku jamciyaa uu leeyahy sida lagu jamcinayaa tasniiftiisa marka la eego tartiibta kitaabka abwaabtiisayn koley kitaabkii intaan la dejin waxaa ka horeysa khudadii waxaa ka horeysa habkii iyo bal isagoo si guud u tasawura ama abwaabtiisi iyo kutubtiisii calalaqaliyo dejiya maaha inuu kolba baabkasa markuu kusoo dhaco in iska qorayo taasaa kaba horeysay ee waa tasniifkii iyo tartiibtii iyo abwaabtiisiibuu almasjid alxaraam kuwa bilaabay laakiin intaa ka dambaysa iyadoo abwaabtu ay u jirto axaadiidan uu abwaabta ku qorayo dee intaa dabadeed buu ama ha noqoto beledkiisii bukhaara ama bilaadii kaleu rixlada uu kuba maraya haba noqoto ama dee xijaas iyo basre iye intaasuu muddadaa dheer ayuu kolba mid kasta baabkiisii ayuu gelinayaybo taa waxaa iyada ina tusaya oo inay arintaasi jirto dee lix iyo toban sanood buu kitaabka alifayay waana intii muslim alifaya isaguba muddo fa inahu lam yujaawir bimakata hadihi lmuddata kullaha makana muu joogin intaasoo dhan muu jooginba waxaa kaloo jirta imaamka ibnu cadi la yidhaha inuu jamaaca min almashaayikh aadna uu ugu dhowaa bukhaariye uu kaba soo naqliyey bukhaari inuu taraajibta jaamiciisa waa abwaabahan iyo tarjamooyinkan dee fiqigeeda iyo waxyaalahay kulansadeeda aimadii waaweyneyd ba ay wareeriyeen dee baldiqadeediiyo bal waxa ay leedahay ay yidhaheen fiqulbukhaariyi fii taraajimi inuu bedelay oo bal macnaa dee hadduu markii hore ay musawado ahayd markii dambe uu tabyiidinayay weeye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh qabrigiisa iyo mimbarkiisa inuu dhaxaysa tarjamo kastana laba ragcadood uu tukanaya bal taas waa jamaaca min almashaayikh ibnu cadi kaba soo naqliya taa nafteeda hadalkeednaa hore kama hor imanaysa siduu xaafid yidhaaho waxay ku xambaarantahay wareejintani waa tabyiidkii kitaabka macnaa kitaabkii waa alifay waa dhammeeyey ee markii dambe dee musawado kolkuba kitaabkii dib baa loogu noqonaya la taxriirinayaaye musawadadii hore intuu markii hore kuba qoruu bilaada kala duwan ku qoray markan dambe uu tabyiidinayay ayaa ahayd dee in markan uu joogo waa taa aan leenahay sanad kaamilaa kol waa joogay dee marar badanoo kalena waa gelayao madiina waa imanayeen imaam nawowi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala markuu hadalkaa ibnu cadi isagoo sheekh kalena kaba soo naqlinayo soo naqliyo dabadeed kole imaam nawowina raximah llahu tacaala dee kitaabkan tahdiib lasmaa waluqaata waan kaba soo naqlino habeenadii hore o dhan isaga wax kaba soo naqlinaynay kitaabkan bukhaarina sharax buu ku leeyahay laakiin kooban oo abwaabtiisa hore waa ka dhintay markii dambe oo muu dhammayn taas baa muqadimaad leh waana hadalkiisani jaanibkaa weeye markan shuraaxda kitaabkiiyo sheegaynaan koley waxbal sheegi doonaa waayo waa la madbaceeye ayaa wuxuu idhahaa markuu taa soo naqliyay inay idhaaheen rasuulka ilaahay qabrigiisa iyo mimbarkiisa intaa u dhaxaysa waa rawdadiibuu taxwiilkan iyo tabyiidkan kulaba imanayay hadalkan ay mashaayikhdaasi soo naqliyeen kuwo kalena waxay idhaaheen oo dee uu kaba mid yahay ibnu daahir ilmaqdasi kitaabka bukhaari ku alifay maku kuba alifay basre iyo waayo intubana makana waa joogay muddo basrena shan sanadood isku xigta ayaabuu joogu kolba xajaya laakiin shanta sanadoodba markaasaa sheekhu muxuu idhahaa wa kullu hada saxiixun wamacnaahu أنه كان يصنف فيه في كل بلدة من هذه البلدان فإنه بقي في تصنيفه 16 سنة كما سبق وهذا الكاس هو لم يهدي له بصر كؤلفية مكو كؤلفية بخارو كؤلفية مدينة كؤلفية أنتم هو هذا الصحيحة lixyo tobankaas nood meel muu wada joogin rixladaa badanna waa ku jiraiyo noqnoqodkaas haddaba muddadaasna kitaabkiisa waa waday oo lixyo tobankaas noodoo dee intaba markaa waa la odhan karaa hadalkuwa waa hadal wada runa kole arrinkaasna inuu bilaad kala duwan ku alifay isagoo safaray isagoo taasa waxaabay keenaysaaba oo taasina tusaysaa ama ay tahay oo culimmadu kuba saleeyaan bukhaari sa muslim wuxuu kaga duwaya muslim alfaadda u ilaaliyaa lafdiga xadiidkiisii adibu u ilaaliyaa bal sheekhadiisa alfaadoodii hadday fa iyo wow ku kala bedelaayeen waa sheegayaa sheekhadaas ugaba maqlay ama bukhaari in badan macnuhu ku wariyaa alfaadii iyadoo sideedii u dhanma soo arooriyo koley waxaanay dee taa waa labada kitaab waxay ku kala duwan yihin arrintaas ay ku sababeeyeenna soo xaaf ibnu xajar yidhaaho oo waa sababta uu bukhaari aanu safarkaa dheer iyo bilaada kala duwane uu warinaya awqaada qaarkeed xifdigiisii aad iyo aad u khaariqa ahaa uu axaadiida ka qoriyay kolkol usuushiisii iyadoonu bal maalan kaba qorin ayaa keentay arrinkanoo wuxuu xaafid ibnu xajar yidhaaha isagoo cadaynaya bukhaari iyo muslim farqiga uba dhexeeya ومسلم صنف كتابه في بلدي بحضور أصولي في حياة كثير من شيوخ مسلم كتاب كيسا هو ألفي ودن كيسينا يسابور سوغو جوغا كتبتيسينا هايستا وقرتي حفظينا هاجوغو لكن كتبتيسي إن بدنا شيخيسي كم إذا وكم مقلينا أي جوغا بابي نور يهين سادر هذا محي نقطي فكان يتحرس في الألفاظ ويتحرى في السياق marka xagga alfaadda aad buu u ixtiyaadoonayo dee laftiyaduu ilaalinaya xataa fa iyo wow aan macna bedelahayn ayuu eegaya xadaanaa iyo ahbaranaa ama xadaan iyo xadaanaa ayuu kala soocayay si ay yidhaaheen siyaaqiibuu aad iyo marka la eega xadiidka siyaaqiisiiyo laftigiisiibuu dhowrayo ixtiyaadoonaya bikhilaafi bukhaariy bukhaari waa ka duwanyo fa inahu sanafa kitaabahu fii tuuli rixlati isagu kitaabkan wuxuu alifay rixladaa dheer ee dee caalamkii islaamigeed waa bilaadii marka la eego fogeyn iyo tandee iyaduna markaa jasiiradii carbeed iyo intiiba kulansatay iyo ilaa masarba fii duuli rixlati buu kitaabka alifayo fakana liajli hada rubama kataba alxadiida min xifdi falaa yasuuqu alfaadahu birumati bal yatasarafu fiihi wayasuuqhu bimacnaah oo wuxuu ihi markaa arrinkan daraaddeed ayaa waxa dhacaysay kolkol xadiidka xifdigiisii waana taa aynu habeenkii dhoweyd ka soo waramaynay isaga oo dadkii la socda oo mashaaikhdii loo tegayo oo dadka axaadiitii la yeedhinaya ay qoranayaan inaanu isagu qoranahayn markii dambena wixii la qortay isagu inuu saxayayba xifdigiisaas ayaa waxa dhacaysa inuu xifdigiisa kaba qoro xadiidkii saa daraaddeed kolkol lafdigu isagoo sidiisii uun ah inaanu soo aroorinba ee uu kuba tasarufu macnihiisa kuba soo arooriyo taasaa dhacayso waa rixladaa dheer ee uu kuba jiray balta haddaan kagaba baxno halkaa umuurta xagga marka la eego cinaayada uu kitaabka u lahaa iyo muddadiina waan raaciyay uu kuba alifay kitaabka iyo meeshii uu ku alifayba waa saddex baa israacay marka ihtimaamkii kitaabka uu siinayay waa taa salaada uu tukanaya maydhashada iyo istikhaarada iyo aan aragno iyo isagoo weliba in badan ku noqnoqonayo kolba waxa laga yaaba kitaabkii laba goor saddex goor baynu qorayay iyo arintan kaloo ah waqtigii uu alifay muddadaa waa lix iyo toban baan idhi meelihii uu ku alifay meel keliya may ahayne muddadaa lix iyo tobankaas noo duula rixlati waa alifayay dee bilaada qaarkood ha u badnaadabe bal taas haddaan taa ku dhaafno kitaabka mowduuciisa iyo kulansaday oo dee arin yar muhiim ah mowduuca kitaabku muxuu yahay waxyaalaha uu kulansaday muxuu yahay koley jaanibka aan soo koobayna iyadoo manhajiyadiisu ay noo dambaysee laakiin dee maha koobid aan murural kiraan marayno laakiin waan sheegaynaa wax muhiime xaafnu xajar baa wuxuu dhaha isagoo mowduuca kaba hadlaya kole xaafna si aan sheegay de ama nin uga ihtimaam iyo cinaayo iyo aqoon badan bukhaari ma jira bal barhkood baaba yidhaa marka la eego xagga dee inuu isagii hadduu doodo waa ka xaraf xaraf iyo riwaayo riwaayo ahaanbuu u tiriyey waxaa dhiga karta bukhaariba sidaa inaanay ugu tirsanayn marka la eego taas oo kale waa taa diqadiisa jaanibka iyo khidmada uu kitaabkan u khidmeeyey cid kuwa hor iyo kuwa dambaba u khidmaysay taasi ma jirto waayo isaga markaasa waxaanan dee soo sheegayna habeenadanba kitaabkan fadxulbaari muqadim uu leeyahay hadyu saari uu ku magacaabay intaanu kitaabka bilaabin buu muqadimadan dejiyey toban fasal bay kaba kooban tahay waa kitaab marka la eego hadyu saari maqaasidii sharaxa ama wixii sharax koley wax guud ee kitaabka loo baahnaa uu ku dhanya waxaan alfaadda qabashadeedaen xataa taasna fasal dhan oo qariibkii kitaabka uu kusoo wada ururiyaba fususha tobankaa ka midoo barhkood ay gaar u madbaceeyeen oo kitaab ahaan lagu madbaceeyey iyagoo tafsiiru qariib alxadiid intay ciwaankaa siiyeen ay daxafna uba tiiriyaan oo kitaabkay kasoo dhex saareena maaha taas bal maalan taas kitaabka waxaanu kaa ku khatimaa tarjamada bukhaari ee laakiin tarjamadii aan habeenadii hore kitaabka aakhirkiisaay ku taallaa intii hore waxaan soo naqlinayna laakiin imika laga bilaabo qaybtan soo naqlin doonaa waxaan waa labada fasale u horeeya ee marka muqadimada bilowgeeda weeye muqadimada hadyu saari kitaab kaleo hidaayatu saari laydhaayo isagu toddobaadu ku dejiyay iyadoo kitaab dhammaanaya munaasabadeedna waa jira dee kitaabka sharaxiisa markaanu ahayn bal taas kitaabkiisan taqliiqu tacliiq dee bal maalan isna fii xayaatii mashaayikhi uu dejiyey dikrigiisu noo iman doono iyadna dhammaadkiisa dee tarjamada sheekh iyo waxyaalo badanoo waxaan kuba tacalluqsan bal markaa wuxuu yidhaahaa tani waa tii muqadimadee waxaa balmeetii jirta oo dee sugan annahu iltazama sixa horta waa mowduuca kitaabku waata ugu ahamsan wuxuu islaasimiyey wax saxiixa inuu sheego wa annahu laa yuriidu fiihi ilaa xadiidan saxiixan taas baa mowduucii kitaabka ah inaanu xadiida saxiixa mooye wax kale kuma soo aroorin waxaanu yidhaha sheekhu raximahullahu tacaala inuu taasi ay mowduuca kitaabka tahay waxaan ka faa'iidaysanaynaa magacowgiisii aljaamica saxiixu ku magacaabay waana tii aan alfaadla magaciisa oo dhan soo sheegnay marka dhoweyd aan soona sharaxnay jaanibkaas in aljaamic iyo asaxiix marka waxaan arinkan inuu mowduuca kitaabkiisu yahay xadiida saxiixa uun waxaan ka faa'iidaysanaa buu idhaha magacowgan uu ku magacaabayba sheekhu aljaamic asaxiix iyo hadalladii kale a'immadii kala duwanayd aan kaba soo naqlinay oo ahaa dee inuu xadiidkaa saxiixa arrintiisu ay tahay arrinkaa kumuudayn hadaba sheekhu xadiida saxiixa oo keliya muu ururina wuxuu dha waa hadalka xaafid baa watee waxaana haddana u muuqday allaa yukhliyahu min alfawaa'id alfiqiya kitaabkii sida aanu kitaab riwaayo uunuu noqon kitaab riwaayo iyo kitaab diraayo uu noqdo kitaab axaadiidii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee majmuuco badan oo saxiixa ay ku urursantahy iyo fahamkiisiiba fahamkoodiiba iyo fiqigooda ay kuwa urursantay uu noqdo ayaa wuxuu arkay inaanu fawaa'idii fiqiga ahayd iyo masaa-ishii aad u daqiiq ahayd ee xukumka kuba tacalluqsanayd inaanu ka marin saa daraaddeed fahamkiisii aad u daqiiq ahaa ayuu mutuuntan iyo axaadiida uu soo aroorinayo macaani badan ou abwaabta kitaabka ku baahiyey ayuu kala soo baxay iyadoo bal maalan welibana cinaayo weyn wuxuu siiyey iyadoo taasi mowduucii kitaabka yahay tani waa si dee uu kitaabkii u noqdo kitaab riwaayo iyo diraayo xadiidka saxiixa une laakiin inuu bal wixii fiqi ahaayee umuurahaasi ay kulansanayeen taas inuu fahamkiisii daqiiq ahaa axaadiida kala duwan uu soo aroorinaya abwaabta kale leh bixasabi tanaasubiha bilabwaab inuu kalaba soo baxo jaanib kaleo weliba uu ihtimaam siiyey markaas waa aayaadkii axkaamta in badan baa waxaa dhacda baabka markuu dhigtay ama tarjamada inuu aayad qur-aana soo arooriyo oo iyadana taa waa cinaayadiisii oo halkaa markaa aayaadkii tafsiirkeedii kolbuu luqadeedii soo qaadaya waayo wuu u ihtimaamaa jaanibkaasoo waxaan arki doonaba insha allahu tacaala xagga manhajkiisa mufasiriinta qowlkoodii waa soo naqlinayaa isagiiba bal kolkol waxaa dhacdaba in hadduu xadiida dhigto xadiidkani lafdi uu meesha kulansaday lafdigaasina qur-aankana uu kuba soo arooray iyadoonu aayadda soo dhigan buu lafdiga qur-aankana fasira matigi uu kuba fasira waa taas munaasabadan daraaddeed ee haddaba markaa aayaadka uu soo aroorinayana dalaalaadkeeda ay leedahay iyo bal maalan tafsiirkeeda ay leedahay durug kala duwan isagoo maraya ayuu jaanibkaasna ihtimaam siiyaa wuxuu ka soo naqliyaa imaam nawowi xaafid maxajar baa soo naqlinaye hadal qayb ka mida un aan soo naqlinayuu leeya khadkiisi baan ka soo naqliyay waa jaanibkan wax ku tacalluqsane laysa maqsuud lbukhaariyi biljaamic aliqtisaari cala alxadiid maqsuudka bukhaari maaha kitaabkan jaamicaa inuu xadiidkan ku gaabsado kitaab riwaayo un uu noqdo xadiid mujarado unuu dhigto iyo wa takiir aduruqi walmutuun inuu asaaniiddii iyo mutuuntii badyo taasi ujeedadiisu taas ma aha bal muraaduhu alistinbaada minha ujeedadiisu waxa weeye halkuu kitaab fiqiga ka dejin lahaa axaadiidii buu deji weliba kuwii sugnaa markaasuu halkana fiqigeedii kalaba soo baxay oo ujeedadiisu waxa weeye inuu axaadiida wax kala soo baxo wاlاstidlaala labwaabin araadaha min alusuuli wاlfuruuci wالzuhdi wاlaadaabi wغayraha min alfunuun iyo inuu daliishado oo abwaab uu isagu u jeedo ama usuul leh ama furuuc leh zuhdi loo aadaab leh inuu axaadiida waxaanuu kalaba soo baxay iyo waxaan tarjamada uu dhiganayaba uba daliishado bal taasba wey bal markaa arrinkan haddaan sii yar khulaasayno sii yar cadayno macnuhu wuxuu noqonayaa ujeedadan asaasiga ee uu sheekhu kitaabkan jaamica saxiix u dejiya laba amar bay noqon waa markan umuurahan aimadeennu ay yidhaaheen aan soo koobno intikhaabu jumlati min alaxaadiidi saxiixa in la xusho la doorto jumlo axaadiidii saxiixa ahayd ee dee fi labwaabi almukhtalifa oo welibana abwaabtii aan soo tilmaanay mima shtamala calayhi aljaamic maaha abwaab kaara waa tii aan lafdiga jaamic wuxuu istilaaxa muxadisiinta iyo kuma sheegnay waa ta aan idhi sideed qaybood baa lafdigan aljaamic uu kulansanaya ama sideed noocoo qaybaha axaadiida kaba mid a haddaba in qaradka hore waxa weeyaan axaadiid kala duwan oo saxiixa oo abwaabta kala duwan ee jaamicu kulansaday qaybaha uu kulansaday bal maalan gasha in lasoo ururiyo taasi waa mid welibana aad iyo aad ugu cinaayo odu ugu ihtimaamo doorashada axaadiida uu kitaabkiisan dee qorayo ama uu ku darayo taasna waxay keentayba taxariga iyo jaanibkaasi inuu kitaabkiisu noqday asax alkutub bacda kitaab illahi tacaala taasi waa mid arinta kale labaadee dee taa hadalkii xaafid iyo hadalkii nawiye inooguba sugan ee kitaabkana mowduuciisa aan odhanaynaa axaadiisii waa xushay abwaabta kala duwan ee kitaab marka lafdiga aljaamici laydhaa sideedii qaybood ee inoo hoos imanaysayna waa ku baahiyey arinka soo raacaya muxuu yahy istinbaadu lmasaa'il alfiqiya masaa-ishii fiqiga ahayd in lala soo baxo bataas saa daraaddeed arinkaas si uu u dhaco ayuu qasamha saxiixahu ilaa kutub muu ka dhigin sida masaadida inuu istaba socdaanuun saxiixiisii wuxuu u qaybiyaa kutub kutubtiina wuxuu sii qaybiyaa abwaab marka maxay dhacday watarjama lilaxaadiidi taraajim abwaabtaas taraajim buu dejiyey axaadiiii buu taraajimu dejiyey sheekhuna weliba raximah llahu tacaala istinbaadkan iyo istilaalkan daraaddeed walam yaktafii bitarjamatin waaxida kumuu gaabsan tarjamo keliya likulli xadiid oo xadiidkii hadduu mar tarjameeyo inaanu dib ugu noqonayn maaha xadiidkii tarjamu u dhigtay bal maxaa dhacaysa xadiid keliya inuu intaasoo tarjamo u dhigto xadiidkan mar buu soo aroorinaya tarjamuu leeyahy mar kaluu soo celinaya kolkol aan kaba dheerayn oo laxa dhici karta shan baaboo istaba socdo xadiid keliya ah inuu mid kastaba uu ka hadana tarjamo cusub ay tahay shan baaboo hadda meel ama in ka badan oo istaba socda inuu xadiid keliya bal xadiid alwaahiba haweeneydii rasuulka ilaahi naftiisa weybaysta xadiidka marka uu dee fadaail qur-aan ilaa nikaaxoo kale abwaab kala duwan buu udhigtaa intaasoo goora malaa tobaneeyde barhkoodna waxaa laga yaaba xadiidnu labaatan goor soo arooriyo intuba tarjamo gaara ay leedahay taas baa dhacda haddaba maxay tahay tarjamo keliyo likulli xadiidin muu ku kaaftoomine wuxuu sheegayaa xadiidkii keliyaabuu ciddata taraajim laakiin siduu sheegayaa say noqonaysaa ama xadiidkiibuu googoynayaa oo xadiidkii ayuu qidco imika ka mida intuu soo qaatuu tarjamo u dhigayaa hadhowna qidco kaleo xadiidkiia ayuu soo qaadanaya tarjamo kale u dhigaya intay faa'iidaynaysana hadhowna qidco kaleo xadiidkiia waa xadiidkii uu googooyey oo waxaa dhici karta xadiidkii isagoo dee intuu salaad ka bilaabo haddana meelo dheer la gaadhayo kitaabkii ka mida insida awrkii jaabir oo kale waa laga yaaba inuu kolba tarjamo gaara xadiidkiina inaanu marna dhammayn ilaa mar dambe mooyaane inaanu marna dhamay kolba intii uu baabkan uga baahnaa ayuu soo qaatay tarjamana haddaan bal urursanno imika xadiidka oo kale xadiid kaliya aan soo qaadno xadiidkii intaan meel dhiganno aan taraajimtiisii dib ugu noqono oon taraajimtiisii u bedelana fawaaidii xadiidka laga qaadanaya maxaa inoo soo baxaysa intaan xadiidkii dhigano anilaa xadiidka wuxuu inoo faa'iidaynayaa taa taa taa taa taa arrintuna ay tay taraajimtii bukhaari uun wixii kuma sugnaa waa taas marka kolkolna maxay dhacaysaa xadiidkii mama googoynayo ee xadiidkaa riwaayaad kala duwan leh inta badanna iyadoo takraarku kitaabka ku badan yahay haddana way yar tahay inuu xadiidkii oo sidiisii una sanadkuna kii uunu yahay uu soo celiyo bal way koobanta waxaa la arkaa iyadoo kumayaal noqon karaan axaadiida uu soo celceliyaa inaan haddana labaatan xadiid wax ka badan la helaynoo sanad iyo mati isku mid ah sanad iyo mati uu kii uun uu yahay taa tiradeedna waaban sheegi doonaa markaalaad adigu soo qaadi doonaa markaad manhajiyadiisa galla haddii aan la yidhaaho bal markaa riwaayaadkii xadiidkii keli ahaa ee kala dunaa ayuu intuu soo kala arooriyo abwaab kala duwan soo arooriyo ayuu mid kastaba riwaayo kastaba wax u munaasiba iyada ayuu tarjamadii ugaba dhigayaa bal markaa taas welibana ihtimaamka uu jaanibkaa uu ihtimaamayo ayaa waxay keentay inuu aayaad qur-aanka ah uu soo qaatuu tarjamada uu soo dhigta waa tarjamadu ku daraa halkaa baabkii wuxuu uga jeedaana waxaanuu isagu ku tegaya istinbaadkaasi ugu xoogeeyo ugaba jeedaana inuu waxaan uu tarjamada ugaba dhigtay maa yutarjumu bihi inuu ku xoogeeyo taas waxaa kaloo dhacaysa intaas hubkagama tagee istinbaadka daraaddeed inuu axaadiid aan shardigiisii gaadhsiisnayn oo mucallaqa sanadkoodii aanu dhammayn inuu tarjamadii ku soo daro istinbaadka daraaddeed inuu mowquufaad asxaabtii ku taagan oo aqwaashooda ama afcaashooda ama maqduucaad matiga tarjamadii uu kuma soo dhigto qaradkiisuu yahay isticnaas iyo kolkol waxa uu dooranayo masalada ayaa inta badan halkaa lagaba qaataaye aaaartan uu soo aroorinayee bal haddaba markaa waxay leenaha khulaasadii ay noqonaysaa jaanibka se kitaabkiisani u kulansaday axaadiidii saxiixahayd ee mowduuca kitaabka ahayd ayaa muxuu kulansaday waxaan dee waxaweeye taraajibta abwaabtiisa ku sugan ee tacliiqaad iyo istimbaadaad iyo aqwaashii salafkiiyo taasoo mowduucii kitaabka kuma jiraan kuwaasiye laakiin maxay tahay waa istinbaadkan iyo istidlaalkan iyo umuurahan dee maqsuudkiisa ahoo kitaabkii markaa wuxuu kulansanayaa bayna alriwaayati waddiraaya wuxuu kulansanayaa bayna xifdi sunnati rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam wa fahmiha rasuulka ilaahay sunnihiisa in la xifdiyo iyo in la fahmo labadoodii buu kulansanayaa bal taasi wey bal markaa waxa weeye in haddaan taasna aan kagaba baxno jaanibkaas waxaan iyadoo aan qeybtan aanan dhammaynahayn oo dee kitaabkuna hadalkiisu waa badan yahay meelaha qaarkood dee waan iska yara ama iska dhaafi doonaa si kitaabka casharku markuu bilaabmo wixii munaasabe ay leeyihiin ee kuba tacalluqsan xagga manhajiyadaan gallo bal jaanibkaasi waa jaanibka uu kutubta kaleo dhan kaga duwan yahay ama kala sareeyo marka munaasaba ahaana waxaa jirtay labadii kitaabee ama labadii madkhalee hore kii muslim iyo kii iyadayn waxa weyaan abu daa-uud kolley qeyb nuqdo ama fiqro aan kaga hadlay baa jirtay ah imaamkan markaa madhabtiisu maxay ahayd ma madhab aimada dee madhabaha matbuuca mid kamida ayaa dee way kala duwanyihinoo aimadaas ama culimada dabaqaadka qortay kuwa dee shaaficiyadoo kale waxaa la arkaa inay kuba soo daraanoo xanaabiladu kusoo daraan oo kuwo kale ay sheegtaan oo kale iyo taas bay ahayd ballabadaa markaa kolley horaan usoo naqliyey hadaladooduna waabay duuban yihiin laakiin markay bukhaari noqoto walow dee dabaqaadka shaaficiyana uu kuma jiro oo dee ibnusulki uu ku soo arooriyo xanaabiladii ay kuma soo arooriyaan isagu imaam mujtahiduu ahaa baan leenahay mujtahid ijtihaad mudlaqa bal suu ibnu taymiya raximahullahu yidhaaho isagii abu daauud buu ka dhigaa in ijtihaadkoodu ijtihaad mudlaqoo dee raggaa waaweyn ee fuqahada sida shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniife iyo dabaqadooda laba siman inay ahaayeen labadan ama qolooyinka kale dee heerkaa may gaadhsiisnayn ijtihaad fiqhi ahaan kumay gaadhsiisnayne laakiin dee madhabkoodu waa madhab ahlilxadiid oo kolba wixii daliilku raajix yeelo ay raacayeen dee aimada marka xagga sunnaha u dhow ama ahlilxadiid laguma tiriyo sida maalik iyo shaaficiyana in badan aqwaashooda ay kuba dhowaayeen ima waa la yidhaahaa kolkol in badan oo masaa-ishan uu kuba taga ah aad buu dee markaa shaafici u waafaqaa waa la yidhaha laakiin taasi kama dhigna inuu muqalidahay waa imaamka mujtahidkaa marka la eego istimbaadaadkiisiyo bal waxaan leenahay jaanibka kitaabku taas weye laakiinna insha allahu tacaala xagga taraajimta imika waxaan uga jeednay kitaabka mowduuciisa oo ah axaadiisan iyo arinkan kale ah diraayada iyo istimbaadka ama taraajimtiisoo yidhaaheen fiqulbukhaariyi fii taraajimi aimadii waaweynayd bal maalan marka la eego kolkol waxyaalaha dee sheekha nadarkiisa daqiiqa kolkol fahamkoodiiba uu kuma cuslaaday taa insha allahu tacaala xagga manhajiyada markan kaba hadlayno ayaan taraajibta iyo qaybaheeda iyo bal kutub wixii jaanibkaa loo dejiyay aan sheegi doona waayo taraajibtiisoo keliya dee intan horta ka warhayo dee ama kutub waxooga ayaaba jirtee laakiin intan arkee madbacaysan baaba dee mid iyo laba kaba badan weeyaane taraajimta uun wax kale ma sharxayaan inta tarjamadunbay kitaabkii kaba sharxayaan wax kale maaha ha kale waaweynaadeen kuwa dee aanayna soo gaadhin aimadu ay aada ugama faaidaysan sida ibnu rushayd oo kale kiitiisiyana waa jiraan bal markaa waxaan leenahay waan jaanibka taraajimta iyo taraajimta dalaalaadkeeda wixii ku tacalluqsan gaar ahaan baan ugaba hadli doonaaye tani waa inuu kitaabku kitaab diraayo iyo riwaayo uu yahay nuqdadan kuma soo xidi doono waxaweya waa tirada axaadiidiisa koley jaanibka waa umuuro hore aanu usii diyaarin oo dalarka maantao dhan geli karan kama shuqulamadee gelinkii dambeo dhan iyo taasoo waxa laga arkaa dee meelo qaarkood maan gaadhsiinoo qeybbaa markaa iga maqnaanaysa laakiin dee waqtigiibaama gaadhayoo habeen kale ayaan tirada waxay dhiman aan taab yeelaynay bal waxa weeyaan kitaabkan saxiixa axaadiistiisa tiradeeda aimo u ihtimaamtay baa jiray ibnu daahir ilmaqdasiyabaaba kaba mid ahaa iyo nin kale xamawi baan filaya imaamkan weyne ibnu salaax oo kale iyo imaam nawowiyana tiradooday soo naqliyaan kutubtoodan mustalaxa oo marka ay saxiixa lagaba hadlayo mustalaxa dee kutubta qeybaheeda kuwa uguba horeeya ayay tirada bukhaari iyo tirada muslim iyo way sheegaan ee kuwa ka dambeeyeyna saa taysiru mustalaxyo waa tirooyinka ay soo qaataan oo kale kama soo qaataan kolay tirooyinka ay tiriyeen oo kale iyaguna raggaa hore intay tiriyeen ibnu salaax iyo nawowi ay soo qaateen xaaf ibnu xajar oo dee kitaabkan siaan sheegayno ihtimaam iyo khidmo iyada waxaweyan aan wax loo dhigaajirin kaba shaqeeyey isagii tatabucay kolay tiradoodaas kutubta mustalaxana kuba sugan waa bushiyey tu ku bushiyeyna waxa weeyaan dee cid hore iyagu ka soo naqliyeen oo tidhi waan tirinay eh laakiin isagu baabaabbuu u tiriyey imankana haddaa fatxulbaari qaato markuu kitaab dhammaynayo bal imanka waxaa laga yaabaa bedel waxy oo kale markuu dhammeeyo ama kitaab liimaan dhammeeyo ama cilmi ama dahaaroo kale dibbuu u khulaaseeya waxuu odhanaya kitaabkan intaasoo xadiid baa ku soo arooray intaasaa mukarara intaasa maaha mukarar aaaartii buu sheegaya intaasoo aaareed iyo tiibaa kuwa soo areeba baabaab markuu kitaabkii mid mid jumlo jumlu u tiriyey tafsiil ahaan buu u tiriyey waa dee bal matalan tiro aad iyo aad u daqiiqa oo uu bal matalan kitaabkii tiriyaa jirta tiradiisaan soo naqlinaynaa dabadeed isaga horta intaa horeaan kuba gaabsan doonaaye insha allahu tacaala waxaa dee hadalkiisoo qaybi maqan tahay iyo tarqiibkan ninkan dhowaanta dhintay ama dee muddada ma dheerayne maxamed fuaad cabdilbaaqi raximahullah ee aada ugu ihtimaamay kutubta inuu raqameeyo bukhaari raqameeye muslim raqameeye muwada ee dee kutubta kala duwan raqameeyey tarqiibkan imika shuhuroobay taasoo kale farqiba u dhaxaynaya waana tarqiibka dee kutubta inooguma sugnaanaysa bal markaa dambe ama habeenka kaleaan eegi doonaaye caawa laakiin waxaan eegaynaa tarqiimkii ama mee tiradii xaafid ibnu xajar iyo si markuu taxriiriyey dabdiyey qoladaa hore tooda intuu soo naqliyey isba waa soo naqliyey laakiin uu mid kasta dee adigu naqdigii uu bushiyey sababtu waa isaga wax camali ah ayuu ku bushinayaa wax waaqica ayuu kuma bushinayaa tiradii uu tiriyey waaba tan waxa uu khulaasadeedu ay tahay iyo wixii uu soo koobay tirada axaadiida marfuuca ah marfuuc waxaan leenahay waa rasuulka ilaahi axaadiida gaadhsiisan ee mowsuuladii sanadkeedna xidhiidhsan yahay ee kitaabkao dhan kuma sugan waa axaadiidu markuu marfuuc waa inuu yahay mowsuul la yahay bal inagoo ay ku jiraan mukararaadkii ay ku jiraan xaafid wuxuu yidhi waa iyo waa xaadiiii marfuuc ahayd ee mawsuulka ahayd laakiin bimaa fiiha almukarar kolkolbaa xadiidku dee labaatan goorba soo noqdaayo mid kasta ha la kala tiriyo maxamed faat cabdilbaaqina muu yeelin sida uu muslim yeelay oo muslim kitaab kitaabbuu u tiriyey xadiidkii markaa aan mar keliya ayuu tiriyaa aan soo noqnoqon kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa buu gaadhsiiyaa kitaab kitaabna xadiidkan kitaabkasan axaadiidiisii dee socotay buu tarqiib gaara u yeelaa laakiin bukhaari oo kale uu wada tiriyey uun laakiin axaadiidii mukararkaidiyo isagu muu kala soocinoo se uu muslim uu ka yeelay kamuu yeelin bukhaarioo in xadiidkii markuu inuu mar tiriyo hadduu mar labaad soo noqdona aanu tirin taamuu yeelin hadda walow si fiican uu yeelayba oo marka ugu horreeya xadiidka uu qoro ama uu yimaado ayuu sheegayaa inta gooree uu soo noqon doono inta raqamee uu markaa xadiidku uu ku leeyay kitaabkaee uu soo noqon doono waa sheegaaye laakiin waanu in kala saarinuun bal markaa waxaan leenahay xaafid wuxuu leeyahy horta taa waa laakiin maxaan leenahay waa axaadiida marfuuca ee mawsuulka maca mukararkeedii axaadiida marfuuca ee mucalaqa mucalaqa insha allah waan ogaan doonaa ee waa marka uu sheekhu sanadkiisii sheekhiisa ka bilaabo ilaa saxaabigii gaadhsiiye saxaabiguna rasuulka ilaahay ka warinayo xadaanaa fulaan sida loo leeyahay waa xadiidee rasuulka ilahay haduu gaadhsiiye waana marfuuc waana mawsuul laakiin maxaa jirta axaadiid aaduu sanadka xaggiisa hore gooyo kol sheekhiisii buu goynaya kol saxaabiga unbuu reebayaa kol dhexduu kaga dhacayaa marka xadiidkaas mucallaq baa la yidhaahaa sanadka bilowgiisa marka la gooyo ilaa dhammaadkiisaba marka axaadiia laakiin waa marfuuc marka axaadiiii nooca ahayd sanadkeeda aan xagga hore gooyey ama mucallaqa iduu tacliiqiyey laakiin marfuucana ahayd iyadna isku dar maca mukararkeeda wuxuu yihi waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo afartan xadiid axaadiida noocaasi bal waxaa jirta kolkol markuu xadiidkii dhigto inuu taabacahu fulaan iyo kolkol kuwa aan ahayn dee uu mutaabacadu laba yimaadiyo riwaayaad iskhilaafsan inuu bal markaa sheegayu fulaan baa saa yidhi ama fulaan sidaasu ku wariyey nooca caynkaasee mutaabacaad iyo tambiih cala ikhtilaafi riwaayaatna waana axaadiida marfuuca wixii la socday wuxuu dhaha saddex boqol iyo afar iyo afartan weeye waa mutaabacaadkii iyo waxyaalaha uu riwaayaad iskhilaafsan uu ku baraarujinayo bal markaa haddana dib la dambe isugu geeye marka la ysku daro axaadiidii mawsuulkahayd ee marfuuc ahayd tii mucallaqa ahayd ee marfuuc ahayd mutaabacaadkii iyadna marfuucayd marka wixii marfuuc ahay oo mukararkiina ku jira laysku wada darana waa labadii aan soo kala qaadnay ama saddexii aan soo kala qaadnay marka dib la isugu geeyana wuxuu dhaha waa sagaal kun iyo labiyo siddeetan xadiid waa imaamka haddana dib buu ugu laabmay waa dee ictinihiisii in markaa kitaabka uu dee uu khibro badnaa waxay idhaahaan imaamkanin waxa weeyaan ibnu khalduun saaxib almuqadima ayaa wuxuu dhaha sheekhyadaydii waxaan kaga maqli jiray sharaxa bukhaari dayn buu ummadda ku yihi macnaa dee waa la bilaabay khadaab iyo ibnu badaal iyo raggaa hore way sharxeen kuwo ka dambeeye way sharxeen sharaxyada la sharxay waa kitaabka ugu khidmo badan kitaabka qur-aankaa dabadeed haddana isagiibaa wuxuu lahaa isagoo qarnigii bal maalan sideedaad ahaa ayuu lahaa in sheekhyadaydii baan waxaan kaba maqlaya ama mashaayikhdii weli kitaabkii lama sharxin oo waa dihin yahayoo dayn buu ku yahay waxa weeye ummadii weli dayn saaran oo ummadii aanay gudin adigu laakiin taasi waxay intaan xaafid fatxulbaari iyo kutubtaasi iman bay haydo dee waxaa la idhaahaaba in kitaabkaas fatxulbaari ayaa daynkii uu sheegayey ama mashaaikhtaasi ay sheegayeen ummadda kaba riday waana kitaabka uu yidhiba dee waa khidmada in shawkani oo la yidhi raximahu llahu tacaala kitaaba la weydiisay inuu sharxo kitaabkaa la yidhi bal sharax markaasuu yihi laa hijrata bacda alfatxi xadiidkii laakiin wuxuu leey fatxulbaari baa jira kol haddii fatxulbaajir meel loo hijrooday iyo meel loo kacaa ma jirto oo cibaaradiisii shawkani laa hijrata bacda alfatxi bal waxaan leeyahy dee waa khidmada intaasun maaha muqadimadan mashaayikhdiisii oo joogta uu dejiya aad ay uguba ammaaneenba kitaab aan dee isaga dariiq aan hortii la marin oo isagu maray oo taqliiqu tacliiq kitaabkaasi waa ka shaqeeyay bal haddaba saddex baan soo sheegnay dib buu u celiyey haddana wuxuu kala qaadayaa marka mukararkii la saaro intii mukararkayd buu tuuraya markaasa muxuu yidhi axaadiida marfuuca ee mawsuulka ah eeg sanadkeedu waa xidhiidhsan yahay waana marfuuco rasuulka ilahi bay gaadhsantahy mar keliyaana la tirinaya biduuni takraar laba kun iyo lix boqol iyo laba kitaabkii marka axaadiidiisa eg laba kun iyo lix boqol iyo laba dee intan tajriidka saaxiibkii koley intaasi laba kun iyo laba boqol iyo kiisu kama badno intaa uu ka yar badan yahay laakiin wuxuu leeyahy waa laba kun iyo lix boqol iyo laba axaadiidiisa waxa weeyaan marka mukararka suyuudi alfiyadiisa marka uu lahaa markaas uu sheegayay oo kan uu sheegayay cidatu maa bitaxriiri alfani warubcu bilaa takriiri waa intuu ujeeday walow rubcaas dee koley sidaa dee waa intan ay tahay inuu uga jeedin laba kun iyo shan boqol taasi waa mid haddana muxuu yidhi taasi waa axaadiidii marfuuceed mawsuulkeed axaadiida mucalaqa iyadna marfuuca marka la gooyo takraarkeedii muxuu noqon boqol iyo sagaal iyo konton bay noqonaysaa xadiid waana axaadiida uu sheekhu raximah llahu tacaala muqadimada fatxulbaarina fasal gaara uu u dejiyey isagoo ciddii wasilsi sheegaya kitaabkiisa taqliiqu tacliiq iyo mukhtasaraadna waa leeyahay kitaabkaasi laakiin isagii baan haynaa asalkiisii inuu waxa weyaan uu ku dhameeyey sanadkeedii xaafid xajaru sanadkeedii kuma xidhiidhiyey bal marka taasna muxuu yihi waa boqol iyo sagaal iyo konton inta ana ujeedadu waa maxay xadiidkii waa mucalaq waxa weeyaan takraarna ma jirto mar labaaduu soo celiyuu sanadkiisii dhammeeyeyna ma jirto waa intaas maxaa inoo hadhay oo nuqdadii ugu dambeysay ah axaadiista marfuuca haddii markaynu isu geysano ta mawsuulada ah iyo taa mucalaqadaba eeg waxaan nidhi tii mawsuulada ahayd ee marfuuc ahayd marka aanay takraar lahayn laba kun iyo lix boqol iyo laba ti mucalaqada ahayd marka aanay takraar lahayd qolyoaaoton labadoodii markaan isu wada geysano kol hadduu xadiidkuba marfuuc yahay mawsuul ha noqda ama mucalaqa marka aanu takraar lahayn intaasuu noqonaya bal markaa muhimku waxay noqonaysaa taa hore uu sheegay aan kuma bilownay waxaa la arkaa inay iskhilaafsan yihiin raqamka haddee kutubta a haysataan kuma sugan iyada taa habeenka kale ayaa sheegi doontaa kolay sababta khaasatan tarqiibka shayrkee uu leeyahay maxamed fuaad cabdilbaaqi tirada aan sheegnay oo dhammi waa xadiidii marfuuc ahaydu ama wixii ku sugnaa kitaabkee mowquuf saxaabi ku taagan ama taabici kalaamkii iyo ficilkii oo maqduucta lama yidhaaho iyada taa muu tirin oo iyada way ka baxsan yihin macnaa waxyaalaha taraajimta kuma imanaya hadaladii saxaabadii afcaashoodii ah hadaladii taabiciintii afcaashoodii ama cid ka dambaysay qowlkoodoo kale iyada taasi tiradan way ka baxsantahay tirada aan sheegnay waa intii iyadu mukararka adugu guud ahaan axaadiiii marfuuc ahayd marka waxa inoo yar dhiman bal maalan farqiga inaan sheegno waayo intii waqtigu dee iguma simay gees kalena bal waxa uu yar dhexeeya halkiiu farqigaasi kaba imanaya iyo hadal xaafid leeyahay oo uu leeyahay dee taasi waa wixii aan arkay een dabdiye laakiin sahwi waa iman karaa sahwi iyo nisyaan iyo taasi waayo waa camal basharo bal taasna insha allah marka dambe aan soo naqlin doonaa iyo bal wixii jaanibkan fiqradan in yar baa inoo dhiman halkaas aanu darsigu inoo joogaya allah subxaana watacaala aclaa waclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta